ciid wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa subaxnimo khamiisa oo bisha may ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo ayadoo idaacadda idinla socodsiin doonaan jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida dhegaystayaal warbixinno ku saabsan sida looga ciidayo soomaaliya iyo meelo ka mid ah dalalka soomaalidu ay deggan yihiin ee caalamka
waxaan rabaa una sheegayaa shacabka soomaaliyeed in ay isgacan siiyaan isgarab galaan ay isku caawinaan ay saacidaan dadka masaakiinta ah gaar ahaan agoonta iyo barakacayaasha ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aynoo akhriso saare cabdi axmed
kamida taliyayaasha ciidamada xamaas ayaa lagu dilay duqeyn israa'iil ay diyaaradahooda ka geysteen marinka gaza xamaas iyo israa'iil ayaa ku wada dhawaaqay arbacadii shalay ahayd xilli fiidkii ah inay soo xoogaysanayaan dagaalada u dhexeeya labada dhinac xamaas ayaa war qoraal oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in hogaamiyahoodii howlgallada milatariga ee magaalada gaza baziim ciisa iyo dhowr kaloo sarkaal ay ku dhinteen duqeyn ay sameeyeen ciidamada israa'iil hay-adda amniga gudaha ee israa'iil ayaa iyaduna waxa ay sheegtay xalay in ciisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan xamaas oo uu ku jiray madaxii injineeriyadda ee kooxdaasi lagu dilay duqeyntaasi israa'iil ayaa sheegtay inay dishay ugu yaraan lix iyo toban ka mid a milatariga xamaas dilkaasi ayaa yimid kadib markii israa'iil ay duqeyn gantaallo cusub ah ka geysatay gaza goor hore oo arbacadii shalay ka ahaydna markaasi oo bartilmaameedkooda uu ahaa xarimo booliis iyo saldhigyada ciidamada amniga dhismayaal hor leh oo ah kuwo xafiisyo ah iyo guryo aysan dadna ku jirin ayaa la duqeeyey oo dhulka lala simay inkastoo aysan jirin cid wax ku noqotay markaasi oo ay cidlo ahaayeen sida la sheegay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga mario dagrahi ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda maraykanka iyo tan britainba xalayta inay qaadaan xayiraadaha ay saareen covid ka tallaalkiisa draki ayaa waxa uu sheegay baarlamaanka aqalka hoose ee dalkiisa inuu kala hadlay madaxweynaha dalka maraykanka jo biden baaqiisii ah in bukaanada qaba xanuunka covid nneteen-ka oo keliya aanan la qaadin xayiraada saaran balse si ku meel gaar ah loo qaado xayiraada ayaguna la saaray qaar ka mid a macluumaadka iyo tallaalada la xiriira covid nnteenka ee farmashiyaashu ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa wuxuu intaasi ku daray in xaaladda ay sii adkaanayso ayadoo buu yiri la qaadi karay dhowr tallaabo oo lagu fududeyn lahaa bixinta tallaalka ka hor inta aanan loo ogolaanin bukaanada xayiraada la saaray qaarkood in guryahooda ay dib ugu noqdaan ciidamada wadamada kongo iyo uganda ayaa wada qaadaya howlgallo milatari oo laga fulinayo dhinacyada bari ee kongada dimuqraadiga ah dagaalkan wadajirka ah ayaa waxa uu ka dhan yahay kooxda islaamiyiinta ah ee ku dilay boqolaalka dadka ah sanadkii hore kongo sida ay sheegtay dowladda kongo maalnimadii axadiila toddobaadkan wafdi ka socda ciidamada uganda oo uu ku jiro taliyaha lugta ee milatariga uganda ayaa waxa ay tageen magaalada beni ee dhinaca waqooyi ee kongo afayeen u hadlay ciidamada milatariga ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay mid la rabo in kooxahaasi islaamiyiinta ah looga saaro meeshaasi si dhulkaasi looga yeelo inuu noqdo mid nabdoon
aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warka inala socodsiinaysa ee taasi eed halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a soomaaliya maanta inta badan waxaa laga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga sanadkan ayaa kusoo aadaya xilli weli uu jiro xanuunka covid oo caalamka sanadahan u yeelay dhaqan ka duwan sidii ay dadka markii hore u dhaqmi jireen sidee ayaa magaalada muqdisho looga diyaargaroobaya munaasabadda ciidda warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
takbiirta salaada ciidda ayaa saaka laga oogayaa masaajida waaweyn ee ku yaala muqdisho dadka ayaa u diyaargaroobaya saacadaha soo socda inay dukadaan salaada ciidda fagaarayaasha barkhadaha iyo masaajida waaweyn dadka qaarkood ayaa bilaabay inay sii gaaraan wakhti hore si ay salaada ugu dukadaan oo halkaas ugu sii diyaargaroobaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ugu hambeliyay bulshada soomaalida ee soo sooma bishii barakeysneeda ramadaan maalinta koowaad ee ciidulfitriga ummadaha muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan ugu hambaliyeeyo ciidda soonfur waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa una sheegayaa shacabka soomaaliyeed in ay isgacansiyaan isgarab galaan ay isku caawinaan ay saacidaan dadka masaakiinta ah gaar ahaan agoonta iyo barakacayaasha ah hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa dad u baahan gacantiina waa dad soomaaliyeed waa dadkii walaalaheenan waa dad muslin ah mar kastana waxaa loo baahan yahay inaad issaacidaan irxamuu min fi larli yarxamukum min fi samaai waxaan rabaa halkan inaan ilaahay ka baryo subxaanahu watacaala inuu naga aqbalo acmaashii aan la nimin soonka ay ugu horeyso soonka salaada iyo dhammaan camaalihii wanaagsanaa oo aan qabanay bishaan barakaysan ee ramadaan waxaan kaloo rabaa in aan ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyo inay ka shaqeeyaan nabadgelyadooda horumarkooda iyo barwaaqadooda ilaahayna qaluubtooda isku soo jeediyo waxaan idin leeyahay sanadkan sanad ku xiga ilaahay hanugu gaarsiiyo barwaaqi iyo bashbash kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dadka muqdisho ku nool oo maanta ay u taha maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa saaka iskugu tegaya goobaha waaweyne dadku salaadaha ay ku oogaan iyo masaajida waaweyne muqdisho waxaana kusoo beegmaysaa ciidan iyadoo weli saameynta covid nneteen uu ka jira soomaaliya iyo guud ahaan dunida cabdulqaadir okey v o a muqdisho
soomaalida degan dalka kanada ayaa ciidulfitriga sanadkan u dabaaldegaya ayaga oo sidoo kaleeto masaajidada ay xiran yihiin dadkana la faray inay guryahooda ku nagaadaan gobollo badan oo soomaalida dalkaasi ay ka degan yihiin gaar ahaana gobolka ontario soomaalidu ay kusii badan yihiin ayaa ka mida meelaha la saaray xayiraada sababo la xiriira covid nnteenka awgeed sida uu kusoo waramayo wariyahayaga xuseen nuur xaaji
waa sanadkii labaad oo dadka dalkan oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ay ku jiraan xayiraado uu sababay covid inkastoo dalkan noloshu ay si caadiya u socoto maalmaha ciidda oo aanay dadku fasax ahayn haddana dadka muslimiinta ah ayaa badankood fasax ka qaadan jiray shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidda iyagoo isku imaan jiray si ay iskula dabaaldegaan balse sanadkan xayiraadaha ayaanan suuro gelinin in dadka muslimiinta ah oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ay isku yimaadaan si ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidulfitriga masaajidda ayaa xiran dadka ayaanan sinaba isugu imaan karin sidoo kale dadka waa inay ku nagaadaan guryahooda oo aysan xitaa booqan qoyskooda ama asxaabtooda aanan guriga la deganayn ayaan cumar ayaa xustay in ciidan ay ku hareereysan tahay dhibaatooyin badan oo uu sababay covid
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak xuseen waad mahadsan tahay ciid mubaarak bulshada soomaaliyeed oo meel walba ku nool labadii ciidood ciiddii sanadka hore iyo ciidan sanadka hore kobodka dadku ku cusba ilmihii ciiddii waxawaaye dharkii wixii markii loo soo gado masaajidkii lagu tukanayay bulshada isku imaaneysay makhaayadihii cuntooyinka laga soo cunaayay yacnii farxaddii ee farxi jiraan wuu yaraaday bicause waxawaa inaad guryaha aad hadda ku qaadataa weli dhibaatadii ayaa taagan waxaa waaye dismoral ilmihii dhan hadda dismoral ay iska noqdeen hadda waxaa usii dheerba ilmihii xataa shoopin ma leh dharkii ciidii wixii loo soo gadaa ma leh dukaamada dhan way xiran yihiin online-ne waaye marka online-kana waa dhib badan waxyaalo badan ayaa covid-ka u keenay oo dhibaatooyin badan ah magaalooyinka qaar sida niagara falls ayaa masaajida loo ogol yahay inay markiiba ku tukadaan tiro aada u kooban culamaa udiin badan ayaa qaba in guriga lagu tukado beddelkii tiro ka badan tan ay dowladdu cayintay lagu tegi lahaa masaajidda sidaasna uu ku faafi lahaa xanuunka waa kan sheekh cabdiwahaab nuur sheekh xasan imaamka masjidka caaisha ee magaalada niagra falls ee dalkan kanada walaalaha muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay khaasatan soomaalida ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum acmaashii aan soo qabanin ilaahay hanaga aqbalo marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan haddaan gudagalo sida loo ciiday niagara follis waad la socotaa waddanka waxaa ka jira covid nineteen masaajidaha weli waa xiran yihiin meelaha waxaa leeyahay labiiyo toban qofaa la ogol yahay waxaan dhihi lahaa dadka walaalaha ama dadka oo masaajidaha imaanayo maadaama dowladdii ay soo rogtay labiiyo toban qof ayaa la ogol yahay si macnaha cudurkiina loo xakameeyo marka waxaan usoo jeedin lahayn in ayaga guryaha caruurtooda ay la dugtaan wax anag aan u socono sunno waaye haddana waxa waaye dhib weynaan imaaday oo anaga aan wax aan ka qaban karin marka ummadda waxaan usoo jeedin lahaa in ayaga guryahooda ay ku nagaadaan in ilaahay subxaanahu watacaala ha baryaan in dhibkan ilaahay naga qaado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha covid sagaal iyo toban ayaa sidoo kale caqabad ku noqday hooyooyin hadiyado xilliyada ciidda siin jiray caruurta gaar ahaan kuwa u baahan waatan mar kale ayaan cumar waxyaalaha kale oo anaga haddii aan hooyooyinka soomaalida nahay waxaan sameyn jirnay ciid walba lacaga ay inta isku dardarno ayaan waxaan usoo gadin jirnay ilmaha nacnac iyo xanjo iyo adig wax isku jiro gift yaraa u sameyn jirnay markaas waxaan sameyn jirnay maalinta ciidda ayaa ilmaha loo qaybin jiray marka taasna way yaraato hadda waxaa xataa wixii ciiddii hore waa sameynay wixii waa soo aruurina waa isku kakaanay xaafadihiyaa la gargaraacay waxawaaye dadka qaarkood albaabkii kaama furaayaan because waxawaaye covidkaa jiro way ka cabsanayaan alaabta xataa wixii inay ka qaataan because viruska inay qabtin in kale ma yaqaanaan marka hadda sanadkan wayba kasii daran tahay dukaamada wixii dhanaaba xiranba marka wixii xataa dukaankii markaa tagtad waxay kuleeyahay waxaan non essential waaye wax oo aan loo baahnayn waaye waa wax laga maarmo marka maba soo gedi kartidba maadaama culaysyadan dhan ay jiraan oo uu sababay covid sagaal iyo toban dad badan ayaa qaba in internetka iyo taleefanadu ay yihiin qaabka keliya ay soomaalidu isugu hambalyeynayaan munaasabadda ciidulfitriga sida keliya ciidda ciidulfitriga iyo farxaddeeda lagu muujin karo hadda waxay tegaysaa keliya in dadka ay telefono isu diraan ay teleefonadaas isugu marxabeeyaan ay telefonada ku wada hadlaan mar hadday dhibaato ay dhacdan martirkeeda in dadka ay la yimaadaan weji kale oo ay kaga gudbaan isku imaatinkoodii isu aragoodii walow soomaalida ay aada u jecesha inay isu yimaadaan oo is arkaan oo ismarxabeeyaan maadaama bil ramadaan lasoo gudbay laakiin haddana weli maadaama magaalooyinka ay kala xiran yihiin waxaan filaya dadka inay isugu wada cidi doonaan inay telefono isu wada diraan ayay qaska telefonada ku wada hadlaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhinaca kale magaalada melbourne dalka australia waxaa sanadkan muslimiinta halkaasi ku dhaqan oo soomaalidu ay ka midka yihiin ay u dabaaldegayaan islamar ahaantaasina salaadaha ay dukanayaan iyadoo laga qaaday xayiraadii covid sagaal iyo toban ee sanadkii hore jirtay ibraahim cumar baafe ayaa warbixinta noo soo diray
waa salaadii ciidda oo maanta si wadajira loogu ciiday dalkan austraaliya guud ahaan halkan waa mid ka mid a masaajidda magaalada melbourne waxa aan kula dukaday boqolaal muslimiina oo soomaali ay ka mid tahay salaada kadib ayaan la hadlay qaarkood oo iga waramay dareenkooda farxadda saaka siday u ciideen ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan muslimiinta meelay joogaan maanta waa ciidaynaa waa farxad soddon cisho ayaan soo sonnay waajibkeennii baan soo gudanay aniga iyo familka iyo muslimiinta dhan waa isla wada ciidaynaa aad baan u faraxsannahay ciiddan ciiddeeda waa tii covid nnteenka uu guryaha nagu xareeyey laakiin ciiddan waxaan joognaa maasha allah dadka dhan waa isu yimid communitiga islaamiga waana isu nimid waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan ku leeyahay nabad ku ciida ilaahay waxaan ka baryaa inuu nabad iyo barwaaqo iyo naxariis idinku maasheeyaan ilaahay idinkaga baryayaa dhammaan inta muslimiinta ah meel kasta ay joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed oo aan ka dhalannay ilaahay waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda kale inay farax ku ciidaan tanne saasoo kale inay farax ku ciidaan dhibka haysana ilaahay inuu ka qaado maanta waa maalin ciidda waa maalin farxadda ilaahay waxaan ka baryaynaa annagoo u khashuucsan in ummadeenna soomaaliyeed oo dhibka badan ku jirto ilaahay inuu ka qaado magacayga cabdiqadar cabdi aadan waaye baafu ciid mubaarag maanta waxaa maalin fiican waaye waa ciidsana soonkeena si beela noogu dhammaada maasha allah xaaladda oke waaye baafu ciid wanaagsan waxaa salaamaya all my family and all my friend magaca ibraahim yuusuf sheekh waaye oo ku nool waddankan australia especially magaalada melbourne alxamdulilah ciidanka ciidaysa nigeka saad araga haytaa maasha allah ciidi hor ciidanka duwanta because covid nnteenkii maadaama ilaahna saari alxamdulilah waxaan leeyahay ma gaar ahaan salaamay familkayga oo meel kasruuban iyo koonfur galbeed especially baydhabo soomaali salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayda leylaa la dhahaa maasha allah meelboona ku noolahay maasha allah tabaarak allah gasta ehelkeyda dadkeyda soomaali joogaan dhana salaama ciid mubaarak
waa ku salaamay baafe maasha allah maanta aad baan u faraxsannahay si fiican baan u ciidnay magacayga waa bashiir maxamed abdiraxmaan ku nool australia magaalada melbourne aad baan idiin salaamaya ummadda islaamka oo muslimiinta maasha allah aad baan u faraxsannahay si fiican baan u ciidnay marka sanadkii hore naloo eego aannu guryaha ku tukannay oo aan ciid laysugu imaan sanadkan waxa weye masaajidkaannu soddonka ku dhammaysanay masaajidkan quruxda badan maasha allah ciiddii iyo tahajudkii iyo maalin walba magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim sabriye magaalada melbourne australia ayaan ku noolahay victoria maanta waa maalin weynoo ciida ilaahay waa noo nimceeyey sanadkii hore guryahaannu ku tukannay kuna ciidnay sanadkan ilaahay waa noo nimceeyey culayska ilaahay waa naga qaaday masaajidkaan maanta ku tukannay ciiddii waa noo dhammaatay shacabka soomaaliyeed meel kasta uu jooga waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed ducaale waxaan joogaa dalkan australia magaalada victoria maanta waa maalin farxad leh waxaanu soo ciidnay ciid baanu soo qaadanay la soo qaadanay walaalaha muslimiinta ee ku nool gobolkan khaasatan masaajidka briston waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli muslimiinta meel kastoy ka joogaan daafaha adduunka iyo ummadda soomaaliyeed gude iyo dibadba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed sakariya waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel ay joogaanba gaar ahaan walaaladay iyo ehelkayga oo jooga adduunyada dhaafaheeda bishan maasha allah bishan ciidan ciid hore waa ka duwan tahay si farxada ayaan u ciidnay ciiddii hore gobolkan iyo magaalada melbourne ba waxaa saarneyd xayiraad adag oo sidan suuragal uma ahayn in dadku ay isu yimaadaan oo ay wada ciidaan laakiin sanadkan ayaa ka duwan soonqaadkii hore ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
meelo badan oo ka mid a gobolka minnesoto ay soomaalidu degan tahay ayaa sanadkan waxaa ciidda looga diyaargaroobaya iyadoo maraykanku malaayiin qof laga tallaalay cudurka covid oo saameyn ku yeeshay habnoleedkii biniaadanka haddaba sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore maxamuud mascade ayaa arrimahani ka waraystay cabdilaahi faarax oo la yaqaana cabdulwaajid oo ah agaasimaha masaajidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis cabdiwaajid marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan maxamed walaal aad baad mahadsan tahay ciid wanaagsan anigoo magaca masaajidka ku hadlaya maamulkiisa iyo culimmadiisa iyo jamaacadiisa dhammaan waxaan leeyahay hambalyo dhammaan muslimiinta meelay joogaanba
ciidan dabcan waxa ay ka duwan tahay ciiddii hore waxaad la socotaa ramadaankii kan ka horreeyey in aan taraawiix la dukanin sidoo kale masaajid way xirnaayeen isu soo bax aanu jirinin bal ciidan haddaad iga waranto waxay tii hore kaga duwan tahay iyo waxa ka masaajid ahaan iday qorshaysan ciidan sidaa tilmaantayba tii hore way ka duwan tahay sanadkii lasoo dhaafay waad ogeyd guryaha lagu soomay taraawix lama tukan ciidna lama tukanin marka ciidani waa ciiddii ramadaan iyaduna weyneyd marka in la tukado oo lasu soo baxo aad baan ugu faraxsannahay waxay kaloo kaga duwan tahay intaan hadda xusuusta ciidihii hore waxaad moodaa muslimiintu inay midnimo ay jirto oo berito muslimiinta qaybahooda kala duwan meel ay joogaanba ay berito ay wada ciidi doonaan
waa garta waxaan xusid mudan in sida aad sheegtay ciidani ay tii hore kaga duwan tahay iyadoo cudurkii coronavirus hadda aad moodo in lagasii gudbayo dadkii la tallaalayo isu soo baxuna uu dabcan sidaad rajaynaysa u ballaarnaan doono marka waxaan ogahay masaajidkeenan dadka meel weyn baad iskugu keeni jirteen oo bilmatalan convention centerka kalada qaban jirteen ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo qofaa kasoo qaybgeli jiray xataa mar waxaad qabateen garoonka weyn ee kubadda american footballka lagu qabto maxaad rajaynaysaan marka ciidan dad intee la eg baa isu soo bixi doona ma social distancy baad samayn doontaan ma caadi bay dadku u dukan doonaan ma masaajida keliyaha lagu dukan doonaa sad arrintaas iga waranto
dabcan horta ciidan waan tukan doonaa ilaah mahad leh banaanadan ku tukan doonaa garoomada banooniyada lagu ciyaaran ku tukan doonaa weli saa tilmaantay xanuunkii qeybaha ka harsano weli waa jiraa inkastoo in badan dadka ay istallaaleen oo sidii horey u ah uusan u ahayn laakiin weli dadka waxaan u dardaarmaynaa inay maaskigoodana xirtaan distancigana ay sameeyaan wixii family oo guri ka wada yimid way wada joogi karaan leynkana way wada tukan karaan laakiin dadka kale ee guryaha kale ka yimid waxaan weli kula talinayna maarata inay distancega ilaaliyaan maaskigoodana ay xirtaan
marka dhinaca isu soo baxa ma masaajida ku dukanaysaan mase sidiinii meel weyn baad qaban doontaa maxamed horta sida sunnada ah ciidaha waa in banaanada loo baxaa oo masaajida aan lagu tukanin baa fiican hadday intay suurtagal tahay marka annaga waxaan ku tukan doonaa garon and stewart park la yiraahdo oo masaajidka abubakar u dhow ayaan ku tukan doonaa dabcan masaajida magaaladuna iyaguna meelo fara badan oo garoomo ah bay qabteen oo lagu tukan doonaa maadaama hadda covid nteen la joogo oo indoorka meelaha daboolan ma aragtay riskigooda u badan yahay saasaan ma aragtay u dooranay inaan meelaha banaanada ee hawadu ay furan tahay aan sameyno su-aal shakhsiyan haddaan ku weydiiyo dabcan culimadu iyo dadka masaajida maamulaba bulshaday ka mid yihiin farxadda way ka qayb qaadanayaan ka shakhsiyan adiga sanadkii hore sanadkan haddaas u bardhigto maxay kaaga duwanta walahi aad bay farxad iigu tahay dhinaca horta waan cibaadeysanaynaa oo ciiddii baan ma aragtay tukanaynaa ilaah subxaana watacaala uuna soo dhaafiyey xanuunkii iyo dhibaatooyinka farmadaan eeda kala jiray marka wax weyn bay ii tahay dhinaca kalena dee familkii iyo reerkii dhanba iga maqan marka cidlaan ku iidayaa waa gartay shalay iyo daraad iyo maalmaha dhan gobolka minnesota waxaan arkayay dadweyne kala gedisan oo banaanbaxyo dhigaya ku aadan waxyaabaha ka socda falastiin iyo halkaas adinku berita ma waxaad qorshaynaysaan baa jira oo dibadbaxyaha salaadii kadib inaad dhigtaan
maya wax dibadibaxya ma qorsheynayno dabcan arinta ka jirto qudus masjidka qudus iyo guud ahaan reer falastiin ba waa arin ma aragtay mudnaanteeda leh dhibaatadeeda leh muddana soo jireen ah aad baan uga xunnahay waxa dadka muslimiinta ku dhacahayo waxa hadda keliya aan awoodno waa inaan u duceyno marka qof walba muslim ah waxaan ka codsanaynaa inuu ducada muslimiintaas uu ku taro laakiin haddaana wax banaanbaxyo iyo arrimo noocaasoo noo qorshaysan ma jiraan ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dadka muslimiinta ah guud ahaan waxaan horta ugu hambalyaynaya mar labaad ciidda ee fidriga waxaa kaloo u dardaarmaya in maarata midnimada iyo wadajirka la ilaaliyo sidoo kalena wadankeenii oo isagana dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan waxaa ilahay uga baryayaa maarata inuu ummadda qulubtooda isu soo duwo oo mideeyo dowlad ummadaas u talin karto oo wanaagsan ilahna siiyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi faarax oo loo yaqaano cabdulwaajid oo ah agaasimaha masaajidka abubakar sadiiq ee magaalada minneabolis wuxuu u waramayey wariyaha v o a maxamuud mascade markana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan ka dalbanaya inaynu dulmarto zaara cabdi axmed qaar ka mid a taliyayaasha ciidamada xamaas ayaa lagu dilay duqeyn israa'iil ay diyaaradahooda ka geysteen marinka gaza xamaas iyo israa'iil ayaa ku wada dhawaaqay arbacadii shalay ahayd xilli fiidkii ah inay soo xoogeysanayaan dagaalada u dhexeeya labada dhinac xamaas ayaa war qoraal oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in hogaamiyahoodii howlgallada milatariga ee magaalada gaza baziim ciisa iyo dhowr kaloo sarkaal ay ku dhinteen duqeyn ay sameeyeen ciidamada israa'iil hay-adda amniga gudaha ee israa'iil ayaa iyaduna waxa ay sheegtay xalay in ciisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan xamaas oo uu ku jiray madaxii injineeriyadda ee kooxdaasi lagu dilay duqeyntaasi israa'iil ayaa sheegtay inay dishay ugu yaraan lix iyo toban ka mid a milatariga xamaas dilkaasi ayaa yimid kadib markii israa'iil ay duqeyn gantaallo cusub ah ka geysatay gaza goor hore oo arbacadii shalayta ahaydna markaasi oo bartilmaameedkooda uu ahaa xarumo booliis iyo saldhigyada ciidamada amniga dhismayaal hor leh oo ah kuwo xafiisyo ah iyo guryo ay sanadadna ku jirin ayaa la duqeeyey oo dhulka lala simay inkastoo aysa jirin cid wax ku noqotay markaasi oo ay cidlo ahaayeen sida la sheegay markana dhinacii heesaha saaka waa ciide balaa soo qabto mid ka mid a heesahan idinkugu talagalnay alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiena siiyey isagaa ku abaale ilaahiena siiyey isagaa ku abaale arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahiina
idaacadii subaxnimo ay si wada jira idala socodsiinayaan anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdixmed waanaga intaa tan iyo kulan dambe dhegaystayaal nabadgelyo ciid wanaagsan isagaa ku abaale